إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kuu soo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saartay khasaaraha rasmiga ah ee maraykanka iyo kenyaatiga lagu gaarsiiyey saldhigga laamuw ee kenya iyadoona askarta maraykanka laga dilay ay gaarayaan toban iyo toddobo maraykanka ayaan si aan horey looga baran u qirtay qayb badan oo ka mid ah khasaarihii ku gaaree weerarkii laamuw ee shalay dowladda kenya ayaa duqaymo ay ku dhinteen dad reyd ah ka geysatay deegaanka diif ee jubbada hoose sarkaal ka tirsan ciidamada iskudhafka ah ee puntland iyo galmudug ayaa lagu weeraray magaalada gaalkacyo ee mudug walaayada jubbooyinka ayaa ummadda ku baraarujisay halista cudurka aidhiska iyadoo la qabtay dad meelo kale ka yimid oo faafinaya cudurka qaar ka mid ah dadweynaha soomaaliyeed ayaa soo dhoweeya weerarkii laamow iyagoo maraykanka u soo jeediyey inuu isaga baxo dalka soomaaliya mid ka mid a culammada soomaaliyeed ayaa ka hadlay halista jawaasiista iyo sida ay muhiim u tahay in lagu baraarugo xumaantooda iyo liidnaantooda ducaad dhowaan dowro loogu soo xiray shabeellaha hoose ayaa ka hadlay fadliga cilmiga iyagoo ka mahadceliyey juhdigii lagu bixiyey warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan shiicada lubnaan oo si kulul mar kale uga hadlay dilkii xiisadda dhaliye ee uu maraykanku ciraaq ugu geystay qaasim sulaymaani u diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
kusoo dhowaada warka subax oo dhammaystiran xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saartay khasaaraha rasmiga ah ee maraykanka iyo kenyaatiga lagu gaarsiiyey saldhigga laamu ee kenya iyadoona askarta maraykanka laga dilay ay gaarayaan toban iyo toddobo warkan waxay noo soo jeedinaya wariyahana salmaan axmed war-saxaafadeedkan oo ku qornaa luuqadaha carabiga iyo ingiliishka ayaa waxaa soo saaray maktabka iclaamka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana si faahfaahsan looga hadlay khasaaraha ka dhashay wararkii weynaa ee nafdadhoryaal ka tirsan mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhigga masiimba oo ay ciidamada maraykanka ku leeyihiin gobolka laamu ee dhaca xeebaha kenya horodhaca kadib waxaa bayaanka lagu yidhi kadib dagaal xoogan oo qaatay in ka badan toban saacadood oo ay mujaahidiintu si geesinimo ku dheehan tahay ula galeen ciidamada maraykanka ee ku sugan saldhigga dhufaysida adag lagu xayndaabay ee mandhabay ee dalka kenya wuxuu maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ogaaday in ciidamada maraykanka ee degan saldhiggaas dhabarka loo saariyey khasaare lixaad leh lagana dilay in ka badan toddobiyo toban askari iyadoo sidoo kalena weerarkaas lagu dilay sagaal askari oo kenyaati ah ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu bayaanku intaas ku daray allaha fadligii mujaahidiintu waxay sidoo kale burburiyeen toddoba diyaaradood oo kuwa dagaalka ah iyo shan gaari oo kuwa ciidanka ah iyagoona qayb ballaaran oo ka mid a saldhigga burburiyey islamarkaana dabqabadsiiyey mahad oo idilna waxay u sugnaatay allah oo keliya kaas oo addoomihiisa u suurageliyey inay afka ciidda u daraan cadowgiisa war-saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagula hadlay taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika magaciisana loo soo gaabiyo africom kaas oo si aan faahfaahsaneen oga hadlay wixii ka dhacay saldhigga ciidamada maraykanka ee gobolka laamu jawaabta isku dhex yaacsan ee taliska maraykanku ka bixiyey weerarka iyo iskudayadooda joogtada ay ku doonayaan inay ku inkiraan ahmiyadda saldhigga ciidamada badda ee maraykanku ku leeyihiin gacanka mandhabay iyagoo qarinaya muhiimadda uu leeyahay saldhiggaas oo kaalin istaraatiiji ah ka qaadanaya dagaalka dulmiga ay ku hayso islaamka waa arrin bannaanka timid oo cid weliba u caddaatay waxaadna ogaataan in daboolidda waxaannu cidna dah ka saarnayn iyo inaad madaxa ciidda ka ilaalisaan aanay ku badbaadi doonin ciidankiina wuxuu bayaanku intaasii raaciyey mujaahidiintu mar weliba si adag ayay isaga sugaan xaqiiqooyinka ay soo gudbinayaan waxayna ku xoojiyaan caddaymo adag sidaas darteed taliska ciidamada maraykanka ee africom waxaa dusha ka saaran culayska ah inuu keeno caddaymo burinaya xogta ay mujaahidiintu baahiyeen ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakat al-shabaab almujaahidiin dagaalka xoogan ee tan iyo saa ka socday iyo sida ciidamada maraykanku ugu guuldaraysteen inay ka hortagaan weerar ay soo qaadeen koox yar oo ka mid ah liiyada muslimiinta ee sugan wuxuu caddayn u yahay awoodda xaqa iyo iimaanku u leeyihiin inay jibiyaan baatilka iyo kufriga markii ay mujaahidiintu mudnaanta ugu horraysa ka dhigteen in maraykanka lagu weeraro saldhigyada adag ee udhufaysyada ku xayndaabay waxay saliibiyiinta fuliyada dhaqan ka dhigteen in duqaymo wuxushnimaa aan kala sooc lahayn ku beegsadaan muslimiinta aanan hubaysnayn duqeeyaan tuulooyinka sidoo kalena dumarka iyo carruurta ku laayaan suuqyada iyo goobaha caafimaadka ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee looga hadlay weerarkii masiimba xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ku hanjabtay inay sii wadi doonto weerarada noocan oo kale ah ee beegsanaya ciidamada maraykanka ee duulaanka ku jooga qaar ka mid a waddamada caalamka islaamka mujaahidiintu allah idinkii way sii wadi doonaan beegsiga soo duuliyaasha maraykanka ilaa inta laga saarayo dhammaan dhulalka islaamka iyo ilaa iyo inta ay ka joojinayaan taageerada indhala-aanta ay siinayaan maamulka yahuudda ee dulmiga ku haya ehelkeena filistiin allah ayaa mowlaheenna ah isaga ayaana noo gargaaraya ayaa lagu soo khatimay war-saxaafadeedka uu ku saxiixan yahay maktabka warfaafinta ee xarakat al-shabaab almujaahidiin loogana hadlay weerarkii weynaa ee istishaadiyiin ka tirsan mujaahidiinta ku qaadeen saldhigga ciidamada maraykanka ee gobolka laamu weerarkan oo dhacay aroornimadii hore ee axaddii aynu soo dhaafnay ayaa ku daba faylaya silsilada weerara ah oo xarakat al-shabaab almujaahidiin ugu magacdartay qudus lama yahuudiyeynayo kaas oo dahfurkiisu uu ahaa weerarkii fortin riverside ee magaalada nairobi islamarkaana dhacay shan iyo tobankii januari ee sanadkii aynu soo dhaafnay ee labada kun sagaal iyo tobanka waxaa weerarkaas oo dhowr saacadood socday lagu dilay ugu yaraan konton ruux oo u dhashay waddamo kala duwan oo ka tirsan caalamka ayna ka mid ahaayeen waddamada reer galbeedka gaar ahaan maraykanka weerar kale oo isna qayb ka ahaa howlgalka qudus lama yahuudiyeynayo wuxuu ahaa weerarkii taariikhda galay ee belidogle kaas oo naftood horyaal ka tirsan guutada istishaadiyiinta xarakat al-shabaab almujaahidiin ku qaadeen taliska ugu weyn ee ciidamada maraykanka ee jooga soomaaliya kowdii safar kun afar boqol afartan iyo kowda hijiriyada oo ku beegneyd soddonkii sebtembar ee labada kun sagaal iyo tobanka weerarkaas waxay mujaahidiintu ku dileen ugu yaraan boqol kow iyo labaatan askari oo maraykan ah in ka badan toban askari oo yahuudi ah iyo afartan qandaraaslayaal calooshadu shaqaystayaal ah u shaqaynayay ciidamada maraykanka ee duulaanka ku jooga dalkeena soomaaliya saddex bilood kadib weerarkii belidogle waxay mar kale istishaadiyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo allah kaashanaya weerareen saldhigga ciidamada badda ee maraykanku ku leeyihiin gobolka ay muslimiintu leeyihiin ee laamu balse ay xoog ku haysato dowladda kenya weeraradan isdabajooga ah islamarkaana saamaynta leh ayaa bannaanka soo dhigaya awoodda xarakat al-shabaab almujaahidiin ee sii kordhaysa marba marka ka dambaysa halkayna taa ka soo hartay saraakiisha maraykanka ee africom kuwa afrikaanta ee shisheeyaha iyo madaxda dowladda federaalka ee shisheeyuhu gadaal ka soo riixayaan
waxaa weeye muslimiinta musudcafiinta ah ee gantaalada iyo diyaaradaha duulila-aanta ah raggii u gargaari lahaa ee qulubtooda shaafin lahaa waa idinka waxaa weye waxa idinka horsugi doonaan waxaa weeyaan muslimaadka cafiifaadka ah ee ay murtadiinta salimiinta baagaraafta cerdooda ku tumanayaan guryahan ugu soo dhacayaan habeenkii raggii ka dhicin lahaa waa idinka ragga ka dhicin lahaa waa idinka walaalihiinna muslimiinta ah ee xabsiyada maraykanka iyo kuwa ridada buux dhaafshay ragga ay ku tashanayaan oo soo furan laha waa adinka mujaahidiinta caalamka daafihiisa kala duwan ku sugan ee uu maraykanku diyaaradaha ku laaynayo raggi u aari lahaa kuna qalbi qabowsan lahaayeen waa adinka
maraykanka ayaa si aanan horay looga baran u qirtay qayb badan oo ka mid ah khasaarihii ku gaaray weerarkii laamu ee shalay waa kan wariyahan cabdifataax oo inooga waramaya
maraykanka si aanan horay looga baran ayaa waxa uu u qirtay in badan oo ka mid ah khasaarihii cuslaa ee ku gaaray weerarkii shalay ka dhacay taliska ay ku lahaayeen laamu oo ka mid a dhulka muslimiinta ee ay kenya gumaysato war ka soo baxay ee hogaanka taliska africom oo lagu baahiyey bartooda gaarka ah ayaa waxa ay ku xaqiijiyeen in intii howlgalku uu socday laga dilay saddex amerikaan ah midi waxa uu ahaa xubin ka tirsan adeega bay yidhaahdeen labana waxay ku sheegeen muwaadiniin kale oo maraykan ah gaar ahaan qandaraaslayaal ka mid ahaa wasaaradda difaaca ee waddankaasi maraykanka oo ku qurbaxay ee howlgalkii mandabay ee kenya ka dhacay intaa waxay ku dareen in dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dhaawaceen labo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga waxay yidhaahdeen dhaawacyadaasi maraykanka ayaa hadda xaaladoodu ay degan tahay waana la daadgureynayaa labana way ku sheegeen daadgureynna way isticmaaleen sidoo kale taliska africom si cad oo gabasho aan lahayn ayuu u calaacalay wuxuu yidhi wakhtigan magacyada kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa la qariyey taasoo uu ku sheegay inay qayb ka tahay nidaamka ee ogeysiinta ehelka ciidamada la laayay wuxuu yidhi iyada oo tixgelin la siinayo qoysaska khasaaraha uu soo gaaray ee dhimashada iyo dhaawaca waxaan codsanaynaa qof walba inuu ixtiraamo qarsoodida inta lagu guda jiro wakhtiga adag oo bimacnaa inta dhacdadu ay cusub tahay in la qariyo xogta dibba halaga faafiye marka uu saa leeyahay inta badan warku wuxuu ku socdaa muwaadiniinta maraykanka iyo warbaahinadooda maadaama xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo bandhigtay xaqiiqada islamarkaana ay baahisay sawiro cadaynaya ee wixii ka dhacay xerada iyo khasaarihii maraykanka gaaray sidoo kale taliska africom waxay dhiirigeliyeen in ay dadka maraykanka ay usoo duceeyaan sida bayaankooda laga dheehan karayo waxaanay intaasi ku dareen in howlgalkii shalay looga gubay lix diyaaradood laakiin marka uu khasaaraha diyaaradaha sheegayey wuxuu tibaaxay in ciidankooda ay iska difaaceen xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddana wuxuu yidhi lix diyaaradood ayaa nalaga gubay waxay dad badan isweydiin karayaan aaway ciidankii isdifaacay maxay diyaaradaha u difaaci waayeen iyo su-aalo kale intaasi wuxuu ku daray in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay awood leedahay islamarkaana muddo horeba ay diyaar u ahayd in ay dagaalo la gasho xoogag uu ku sheegay ee kuwo waaweyn iyada oo taktiig iyo xeelado kala duwan isticmaalaysa tani waxay ka dhigan tahay cabsimidow maraykanka oo si aanan horey looga baran u qiray in badan oo ka mid a khasaaraha soo gaaray si walbao askartooda looga laayo xataa boqolaal loo dilo way qarin jireen oo waxay sheegi jireen in hal askari uu ka waashay iyo waxyaabo la mida laakiin tan waxay u qarin waayeen waa laba qodob maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo soo bandhigay cadaymo muujinaya khasaarihii soo gaaray maraykanka sida ciidankii oo ka howlgalaya taliska islamarkaana gubaya diyaaradaha taasoo noqotay wax aan la qarin oo fadeexad ku noqonaysa maraykanka saa darteed ee toddobadii diyaaradood lix ka mida ayuu qirtay tan kale ee la dhihi karayo maraykanku way canaanatay oo way jallenji ama taxaddi ama car ayay tiri waxa weeyaan maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu maraykanka ku yidhi annagu xaqiiqda ayaan soo bandhignay caddaymo xoojinayana waan soo raacinay adinka maxaad haysiin ma awoodi kartaan baa la yidhi inaad burisaan wararka annagu aan ka soo saarnay dhacdadii shalay ee laamu marka taas waxay ku kaliftay maraykanka in qaybo ka mid ah khasaaraha si aanan horey looga baran ay u qirtaan waxaana suuragal ah in maalmaha iyo saacadaha soo socda ay inta kale ee khasaare ee soo gaaray ay soo bandhigaan oo ay qirtaan maraykankana xilligan waxaa saaran xaalado culus bariga dhexe marka la yidhaahdo sidoo kale doorashooyin ayaa ku soo socda taliskooda africomna wuu qiray wuxuu yidhi xaalado adag ayaa jira ee khasaaraha iyo magacyada inta la qarin karayo hala
dowladda kenya ayaa duqaymo ay ku dhinteen dad rayid ah ka geysatay deegaanka diif ee jubbada hoose waxay noo soo koobaya weriye maxamed cali aadan waad mahadsan tahay cabdisamed ugu yaraan saddex qof oo kale ahaa hooyo iyo laba carruur ah ayaa ku nafwaayey kadib markii habeen hore diyaaradaha dagaalka kenya ay duqeyn wuxuushnimo ka geysteen deegaanka dhuyac garoon oo kaabiga ku haya diif oo ka tirsan gobolka jubbada hoose dadka deegaanka ayaa sheegay in duqaynta ay ku dhaawacmeen ugu yaraan saddex qof oo xoololay ahaa oo xilligaas lo ku daajinaya dhulka miyiga ah sidoo kale koob iyo labaatan neef oo lo ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dileen duqayntan waa mahadsan tahay maxamed cali aadan wixii ka soo kordha ama faahfaahin oo ku saabsan duqayntan insha allah warkaya duhur ayaad ku dhagaysan doontaan sarkaal ka tirsan ciidamada isku dhafka ah ee puntland iyo galmudug ayaa lagu weeraray magaalada gaalkacyo ee mudug rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay xalay weerar ku qaadeen sarkaal ka tirsan ciidamada isku dhafka ah ee maamulka puntland iyo sidoo kale galmudug ee ku sugan magaalada gaalkacyo sarkaalka la beegsaday ayaa waxaa lagu magacaabaa cabdicasiis istakiin wuxuuna ahaa taliyaha zaadka ciidamada isku dhafka ah ee hoostaga labada maamul ee puntland iyo galmudug sarkaalkan ayaa weerarkiisa waxaa loo adeegsaday qarax waxaana lagu soo waramayaa inuu soo gaaray dhaawaca halis ah mid ka mid a isbitaalada magaalada gaalkacyo ee weerarka uu ka dhacay ayaa lagu daweynayaa magaalada gaalkacyo waxaa hore uga dhacay weerar waaweyn oo lagu beegsaday saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxaa ugu dambeeya oo la xusuustaa taliyaha ciidamada lugta ee dowladda federaalka oo ay ku beegsatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkaas oo ay dowladda federaalka ah ku weysay saraakiil badan iyo sidoo kale ciidamo fara badan walaayadii jubbooyinka ayaa ummadda ku baraarujisay halista cudurka aidhiska iyadoo la qabtay dad meelo kale ka yimid oo faafinaya cudurka warkan waxaa inoo faahfaahinaya weriye cabdulaahi yaasiin jaamac iyadoo shisheeyaha uu wejiyo kala duwan adeegsanayo uu doonayo in soomaalida dhammaantood ay eedhiska iyo cudurro kale qaadaan ayaa waaliga wilaayada jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah waxa uu ka hadlaya arrintaasi wuxuu sheegay inay jiraan kiisas eidhiska la xiriira islamarkaasina waxa uu ka warbixiyey meelaha kiisaskaasi ay ka jiraan waxaa soo kordhay waayahan aan dareemaynaa ka maamul ahaan cudurrada khatarta ah ee dalka la doonayo in lagu faafiyo inay soo galeen kiisas badan baan qabannay cudurradaasi waxaa ugu horreeya cudurka aidiska khatar badan baa jirta in runta la isku sheegana waa laga maarmaan dalalka hadda annaga dariska nala ah waa dalal dagaal aan ku wada jirno haddana maca daalika dhan walba in ummadda muslimkaa ee soomaaliyeed ay ka baabi'aan la doonaya hadday khamri ay noqon lahayd hadday daroogo kaloo qaad ay noqon lahayd kenya iyo jabuuti iyo maxaa la yidhaahdaa etoobiya waa waddamada la daalandhacaya cudurka idiska waddamada kale ee hadda ciidamadooda dalka ay joogaan oo cadowga dagaalamaya sida uganda iyo burundi iyo waaba baabi'iyaba dalkoodaba cudurro kaloo hadda laga sheegay iboola iyo waxyaabo kale kuwaasi haddee maxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan waaba ayagu xaalkooda cadi maaha laakiin cudurka annagu aan aragnay ee aan daraynay in la doonayo in ummadda muslimkaa ee soomaaliyeed lagu baabi'iyo waa cudurka aidiska muqdisho shaasaad maqasheen waxa weeyaan gabdho lagu duray cirbado waa la sheegayey ciidamadooda way faafiyaan isbitaalladooday ku faafiyaan magaalada hadda noo dhow kismaayo maalin dhoweeto warbixin laga soo diyaariyey waxaa la sheegay cudurkaas dad badan inay u dhimanayaan oo khatar ay ku jiraan asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay inay jiraan dad wilaayaadka lagu arkay islamarkaasina qaba cudurka iidhiska waxaan qabannay ka wilaaye ahaan ilaa iyo waxaan xasuustaa toban kiis oo aidhisan waan qabanay degmada jilib keliya afar kiis oo aidhisan ku qabanay dad u dhintayna way jiraan oo rag iyo dumar baa iskugu jira kuwa naga cararay oo markay ay maqleen in loo yeeray kismaayo galayna way jiraan jamaama hadda naag intaasoo nin guursatay kiiskana laga helay waa loo yeeray markii loo yeeray ay dareenteena way carartay kismaayay gashay kuwa hadda saldhigga ku xidhnaa oo cudurkaas ayagoo aroos geli raba habeenkaas ay gabadhu ay aroos ayagoo la geli raba ayaana loo sheegaan lasoo qabtay gabadhiina meel fariisaa la yidhi waxa weeyaan intaas oo meelood baan marsiinay waan ka helnay cudurka idiska gabadhiina waxaan nidhi cagaha wax ka day war maxaad iga rabtaan arooskayga u baabi'iseen haa wallaahi anaa la fadhiistay adeen aroos lagaama burburine idis baa lagugu tallaali lahaaye nabadgelyo orod gurigaga aad baan cabbaar dhan bay waxa weeye dhulka madaxa ku fororinaysa ee mujaahidiinta u ducaynaysa khatar taasaa jirta dadkii waxaan rabnaa marka isbitaalladoo dhan annagu waan u dignay cid allaalay ciddii aan cudurkaas aan ku aragno annagu waan qabanaynay waxaanan u diraynay meelaha lagu daweeyo eidhiska ayaa waxa uu ku faafaa sinada qofka qaba oo dhiig laga shubay qof kale oo fayow lagu shubay iyo weliba in cirbad lagu duray qof eidhis qaba qof kale lagu duro waddanka soomaaliya oo burbursan islamarkaasina sohdimihiisu aanay xirnayn shisheeye kala duwane ay joogaan ayaa waxaa loo soo safriyey cudurro fara badan hay-adaha shisheeye ayaa waxa ay ka shaqeeyaan sidii aidhis ay ugu beeri lahaayeen dadka muslimiinta ah sanadkii tegay labada kun sagaal iyo tobanka waddanka bakistan waxaa lagu qabtay nin dhakhtara oo caruur aidhis ku tallaalaya wakhti horena waddanka libiya oo xilligaasi dowlad adag ka jirtay ayaa hay-ad ka tirsan qaramada midoobay waxa ay caruur ku nool oo boqol gaarisa ku tallaashay cudurka aidhiska qaar ka mida dadweynaha soomaaliyeed ayaa soo dhoweeya weerarkii laamo iyagoo maraykanka u soo jeediyey inuu isaga baxo dalka soomaaliya maxamed ciise cali ayaa warkan halkan ka soo jeedinaya qaar ka mid ah dhegaystayaasha idaacadda alfurqaan oo xalay ka qayb galay barnaamijka dhuuxa ayaa ka falceliyey weerarkii shalay subax ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen saldhigga ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin laamo halkaasi oo lagu dilay toddobiy toban askari oo amerikaan ah laguna gubay gawaari iyo diyaarado waxay sheegeen inay ku farxeen weerarkaasi khasaaraha lagu gaarsiiyey dowladda maraykanka oo soomaaliya kaga jirta duulaan gardaro ah oo noloshu ay ku waayeen dad badan oo soomaaliyeed weerarkan ayay sheegeen inuu dilayay fariin ku wajahan maraykanka iyo lajiriyaashooda kuwaasi oo xitaa ku badbaadi waaye meel ka baxsan soomaaliya dhegaystayaasha ayaa ku baaqay in maraykanka uu si deg dega isaga barqabto oo ciidamadiisa kala baxo soomaaliya midda labaad runtii waxay murugo ku tahay nimankii maanta meeshaas agta dhiga loogu daray hantidoodana la burburshay iyo dowladaha kale ee salabiyiintae uga jiray hanqaltaaga uga jiray soomaaliya inay qabsadaan waxay ku tahay dhabarjab iyo weliba dowladda ridada ee fadhigeedu ee xamar tan kale runtii waxayna xasuusinaysaa tani in ay u taagan yihiin mujaahidiinta bariga afrika xarakatu shacabmujaahidiin inay u taagan yihiin in ay mar walba u taagan yihiin muslimiintana inay ka farxiyaan gaaladana ka nixiyaan waxaa u hambalaynaynaa dadka muslimiinta si cumuuman si khusuusan insha allahu tacaala waxaa u hambalaynaynaa dadka muslimiinta ah khaasatan mujaahidiintii oo maanta weerarkaas dhiirnimada iyo geesnimada ku jirta fuliyey insha allahu tacaala mujaahidiintaas waxaan leeyahay taqabal allahu shuhadaa'akum kuwii idinka shahiday ilaahi ha ka aqbalo shahaadadooda subxaana watacaala kuwii noolna ilaahay ha sugo subxaana watacaala ilaahay ha sugo ilaahay ha sugo ilaa cadowgaas dhib weyn gaarsiiyaan diintaas insha allahu tacaala oo shicaarkooda ah wacajiltu ilayka rabbi litarda waxaan leeyahay walaalayaal aflaxti lwujuuh wajazaakum allahu cana wacan ahli lislaami khayr aljaza imanka u gaalada alla weeraray oo maanta saas loo xasuuqay ayuun waxaan leeyahay qubixti lwujuuh qubixti lwujuuh haddaan fikirkayga ka dhigto waxa weeyaan weerarka ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga militari ee uu leeyahay maraykanka walaalayaal sidin wadogsanay maraykanku waa cadowgeena koowaad ee islaamka waana ka maaragtay dadkeenii shacabka ahaa saa u baabiiyey meel walbana markaa ku leynaya xoolaheennina markaa laayay aada iyo aad baan markaa aan u soo dhoweynayaa hambalya ayaan leehay dadka muslimiinta ah si gaara u salaamayaa madaxda mujaahidiinta ciidamada naftoodwarayaasha ee mujaahidiinta dadka soomaaliyeedna waxaan leeyahay islaamka ah mujaahidiintana garab siino meel kasta aan joogno waxaannu leenahay ciidamada maraykanka iyo kuwa gaalada wax weliba ay gaaladan weysato dalkaana joogo nooga baxa dalkeena nooga baxa annaga dan iyo waxaad noo wadaan ma lahan annagu waxaan nahay dad muslima dad muslimaan nahay annagu waxaan isku dhaqaynaa kitaabkeena ilaahay noo soo dejiyey ma rabno axkaam ridda ah ma rabno ma rabno wax weliba idinka aad dhoodhoobtaan aad diin ka dhigataan ma rabno annagu haddaan waxaan idin leenahay haddaad dalkeena kusii jirtaan shacabka soomaaliyeed haddaan haddaad dalkeena kusii jirtaan waxaad ka qaadi doontaan halaag iyo baaba maantana way idinku socotaa tani waa hadda wax bilow ah si kastaba ha ahaatee ee sanadkii hore ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ay weerar xoogan ku qaadeen saldhigga belidoogle halkaasi oo loogu dilay in ka badan boqol askari iyo qandaraaslayaal calooshood ushaqaystayaal ahaa mid ka mida culimmada soomaaliyeed ayaa ka hadlay halista jawaasiista iyo sida ay muhiimka u tahay in lagu baraarugo xumaantooda iyo liidnaantooda waa kan muudey sheekh abu muslim oo ka mid ah culimmadii nadwada ku qabatay degmada saakow ayaa ka hadlay jawaasiista iyo halistooda wuxuu sheegay in jawaasiistu yihiin dad aad u liita waa sinfi marka aad iyo aad u liita oo muslimiinta sida biyaha beerta marka lagu sii daayo geedaha taagtaagan biyuhu ay u dhex galaan ay ugu dhex dureeraan oo ilix ilaa xididadu ay u gaaraan xididka intay ka soo gudbaan ilaa iyo geedka dhuuxiisa ay u gaaraan sidaas oo kale ayuu nifaaq munaafiqiintu ay muslimiinta dhexdooda ku dhex yihiin ay ku dhex jiraan waxaa la yidhaahdaa wuxuu ka dhigan yahay qofka munaafiqa fii daakhili lmuslimiin wuxuu ka dhigan yahay mithaalkiisa sida waxaan lagu magacaabo xar ama aan aaday bulunbulyahay bartii bulunbulyi bulaanbulyina waa maqlaya xarna kuwaa dhahaya haddii la weydiiyana kuwa kale inay soo baxaanaa dhici karta waa min fawaa'id iljihaaday ka mid tahay moogta waa cadow ka digtoonow baa la yidhi nabigeena salawatu rabbi wasalaamu calayh daayib marka waa mufsidiin khatar ah waddanka iyo dadka iyo camalka iyo isku duubnaanta iyo khidadka la higsanaya waxaasoo dhan buu bulunbulyi ku yahay wuxuu sheegay in qur-aanku uu si aad ah ugu hadlay munaafiqiinta walidaalika ibnuulqayim aljawsiyati sheekhii caalimka ahaa kitaabkiisa la yidhahdo madaarij saalikiin wuxuu yidhi kaada alqur'aanu an yakuuna kulluhu fii sha'nihim qur'aankao dhan boqol afar iyo tobanka suuradood wuxuu sigayba gebigiisa inuu munaafiqiin keligiisu ka hadlo awsan waxba kale ka hadlin ayuuba sigayba sababtuna waa maxay buu yidhi ibnuqayim likaratihim calaa dahri اlardi tirabadnaanta ya ay bulshada dhexdeeda ay munaafiqiintu ku badan yihiin oo fii ajwaafi اlqubuur dadkan dhulka saaran mahe qubuuraha naftooda way ku badan yihiin wax badan oo munaafiqiina dhintay haw waa ka buuxa dhowrkii qabri aad martaba koox dhan ayaa munaafiqiina nacuudu biاllahi min dalik dhulkii marka laga weyn maayo munaafiqiinta walidaalika salafku waxay dhaheen haddii mu'miniinta khullaska keliya ha la reebo munaafiqiinta ha laga sooc la dhihi lahaa magaalada qofka mu'minka khaaliska ah magaalada gudaheeda uu ku nool yahay waxaa dhici lahayd inuuba wehel la'aan soo ma jeedid bulsho uu weheshadaba waayo ayaa dhici lahay soo ma dareemaysa arrinkaasaa dhici lahay isagoo hadalkiisa sii wataa ayaa wuxuu sheegay in nebiga sala allahu calayhi wasalam uu ka hadlay halista ay leeyihiin kooxahaas walidaalika siday uga digtoonaayeen salafkiiba u fiirsa walaalayaal saxaabigii la yidhi cimraan bin xusayn radi allahu canhu wuxuu yidhi nebiga sal alla slam wuxuu yidhi wuu dardaarmaya nebiga ina akhwafa maa akhaafu calaykum bacdii war waxaa gadaashay wax aan idinkaga baqo aan idinkaga baqdin badan yahay waxa weeyaan munaafiqun caliimu lisaan munaafiq oo codkar ah oo aftahan ah ya oo ummaddii oo dhan sayxinaya sheekh manaawi markuu fasiraya wuxuu yidhi munaafiqa codkarka oo nebigu sheegaya waxa weeye kullu munaafiqin caliim lisaan ay caalimun lilcilmi munطaliqu lisaani bihi laakinahu jaahilu lqalbi cilmiga saasuu u daadinayaa qalbigiisana waa ka engegan yahay cilmiga jaahilu lqalbi walcamali faasid lcaqiida caqiidadiisu waa ah eber weeye muqiru linnaasi weeye bishaqaashiqihi wa tafaxusihi wa taqacurihi fi lkalaami ya soomaydan arag hadda markay hadlayaan kuwan baarlamaanka ku jira iyo wasiiradooda iyo markay doodayaan saa wey kan wey hal aayad qaal allahu qaala rasuulu ka maqli maysid maanta o dhan saasaa u tiraahda ummaddii oo dhan buu sixiray wuxuu ku sixiray afkiisa alo fiirsa walaale kuwa internetka ku jira miyaadan arag kuwa riwaayadaha jira miyaadan arag kuwa majaajinistiyaad miyaadan arag kullum waa kuwa nebigu sheegaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh inta badan culummada ayaa waxay ka hadlaan halista jawaasiista waxaa idinku soo maqan war ku saabsan shiicada lubnaan balse markaan ducaad dhowaan dowra loogu soo xiray shabeellaha hoose ayaa ka hadlay fadliga cilmiga iyagoo ka mahad celiyey juhdigii lagu bixiyey abuubakar ibraahim geedi ducaaddan oo qayb ka ahaa ducaad u soo ilaatay dowro afar bilood u socotay ayaa munaasabad loo qabtay waxay ku soo bandhigeen kelimaad ay kaga hadlayeen arrimo dhowr ah sida jihaadka fadliga waxbarashada iyo in la isfara wanaagga la iskana reebo munkarka dhammaan ducaadda halkan ka hadashay waxay soo jeediyeen khudbado nusuus wato oo ay korka ka akhrinayeen mid ka mida ardayda ayaa goobta ka akhriyay mowduuc ku saabsan fadliga cilmiga isagoo ummadda kula dardaarmay barashada diintooda أردت أن ألغي في مسامعكم في هذه الثواني القليلة بعنوان فضل العلم وأهله لقد رفع الله ورسوله شأن العلم قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى وقل رب زدني علما ورفع شأن العلماء قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم ناس الخير أخرجه الترمذي وقال حديث حسن arday kale oo ka mid ahaa ducaadda oo lagu soo dhoweeyey mikrofoonka ayaa u mahad celiyey hoggaanka mujaahidiinta maktabka dacwada iyo wilaayada shabeellaha hoose oo markii saddexaad soo saartay ducaad loo diyaariyey in ummadda gaarsiiyaan risaalada نود أن نرسل هنا رسالة شكر وتقدير إلى القياد إلى أين إلى المسؤولين وكل من ساهم من استمراره بهذه المواصلة هذه المهمة إلى الختام حتى الختام ونشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى كل من ساهم من استمرار هذه الدورة المهمة هذه الدورة المهمة المباركة wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa ka socda howlo lagu horumarinayo dacwada oo lagu gaarsiinayo meelaha aysan ugu fidin sidii la rabay iyadoo loo soo saarayo ducaad u qunto howshaasi warka subax halkaad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan shiicada lubnaan ayaa si kulul mar kale uga hadashay dilkii xiisadda dhaliyey uu maraykanku ciraaq ugu geystay qaasim suleymaani xoghayaha guud ee ururka shiicada ee la baxay xisbullah ee lubnaan xasan nasrullah wuxuu carabka ku adkeeyey in dilka qaasim suleymaani uu taariikh u yahay gobolka wuxuu yidhi kadib markii suleymaani u yimid dimishqi ilaa baqhdaad iyo kulankii uu la yeeshay hogaamiyaasha dadka caanka ah waxaa lagu bartilmaameydsaday shirquul maraykan ku geystay oo khiyaano ah wuxuu intaas ku daray waxaan wajahaynaa dembiye cadcad oo sabab u ah amarro toos ah oo ka yimid madaxweynaha maraykanka donald trump oo la siiyey ciidanka wuxuu shaaca ka qaaday in maraykanka uu horey iskugu dayay inuu iiraan weerar ka fuliyo kaas uu ku bartilmaameedsan lahaa qaasim suleymaani islamarkaana uu fashilmay ee isagoo sii hadlayay ayaa wuxuu yidhi maraykanku waxa ay qabsadeen ciraaq si ay u xakameeyaan shidaalkooda markii ay ogaadeen in dadku ay doonayaan inay ka madax bannaanaadaan waxa ay ugu yeedhaan argagixiso wuxuu tilmaamay in maraykanku ay ula dhaqmeen argagaxis buucyadii lasoo dhaafay iyagoo dareensan in ciraaq ay ka baxayso gacantooda sida laga soo xigtay ninkan la baxay nasrullah wuxuu sheegay in maraykanku uu guran doono cawaaqibka ka dhasha falkii uu ka geystay ciraaq warkii subaxaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal waa inaga inta